ku dhowaa saddex boqol oo ruux ayaa shuhaado ayaa dhaawacyo ku noqday duqimo saacadii tegay iyo maanta ka dhacay qidaaca go'doonsani khaza diyaaradaha dagaalka ee saynada yuhuudda ayaa waxay saacadii lasoo dhaafay ee maanta fuliyeen duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ah kuwaasoo lagu beegsaday xarumo iyo guryey dad shacabbaha degnaayeen meelaha ugu badanay maanta ciidamada yuhuudda duqimuu ka geysteen waxaa ka mid ah magaalooyinka kanyonis beet xanuun jabaaliya rafax iyo magaalada khaza duqimaha ka dhacayaana waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kaloo adu fara badan kuwaasoo qaarkooda haatan lagu dabiibaya dhaawacyadooda qaar ka mid a asbitaalada ku yaala marinka go'doonsane khaza si guud ahaan duqiimaha dhacay maanta ayaa waxay ku shaydeen ka badan afartan iyo shan ruux halka ay dhawacyo kala duwan soo gaadheen laba boqol labaatan iyo shan ruux oo kale sidoo kale waxaa magaalada rafax iyo xerada jabaaliya ka dhacay weerar lagu naafeeyey cadowga yuhuudda kuwaasoo ay fuliyeen dagaalyahanada alqasaam oo ah garabka militariga kooxda muqaamada falastiin kuwaasoo doonay in iska dulqaadaan gumaystaha yuhuudda madaxweynaha faransiiska ayaa gaaray mid ka mid ah waddamada ku yaala bariga afrika emmanuel macron madaxweynaha dowladda faransiiska ayaa socdaal ku maraya waddamo ka tirsan bariga qaaradda afrika xilli diblomaasiyadda xukuumadda baris ee qaaradda uu hoosu dhacweyn ku yimaaday shantii sane ee lasoo dhaafay macron ayaa maalintii shalay waxuu ka degay waddanka jabuuti halkaasoo uu kula kulmay ismaaciil cumar geelle macron ayaana sababta uga bilaabay booqashadiisa waddankan ayaa ah muhiimaduu waddankan u leeyahay dowladdiisa iyagoona halkaasi kulay saldhig weyn ay ku sugan yihiin ciidamaad u tiro badan oo faransiisa ah sidoo kale waxaa lagu warramaya inuu booqasho ku tegi doono waddanka ethoobiya iyadoona xukuumadda baris ay ku howlan tahay diyaarinta ciidamada xabashida ee qabsan lahaa xeebaha soomaaliya dooni ay saarnayeen dad tahriibayaal ayaa shil ku gashay xeebaha dalka gariiga ciidamada ilaalada xeebaha gariiga ayaa maalintii shalay sheegay inay soo saareen meydka siddeed qofood oo tahriibayaalla oo ku dhacay badda xilli ay ciidamadu eryanayeen dooni dheer oo ay saarnayeen taasoo ka soo baxday jasiiradda rodos sida ay sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha dalka gariiga markabka ilaalada xeebaha ayaa eryanaya dooni nooca dheereesa ah oo ay saarnayeen dad tahriibayaal ah kadibna waxaa isku dhacay markabka ciidamada iyo doontii tahriibayaasha taasoo keentay in qaar ka mid ah rikaabkii la socday doonta ay ku dhacaan badda waxayna intaa ku dareen inay soo badbaadiyeen siddeed iyo toban qof oo ay ku jiraan laba carruur iyo saddex dumar ah ciidamada yuhuudda ayaa toogasho ka geystay koonfur galbeed waddanka suuriya ciidamada maamulka saynada yuhuudda ayaa magaalada daraca ee dalka suuriya ku dhaawacay wiil dhalan yarra oo suuriyan ah kaasoo ka qaybgalayay dibadbaxyo looga soo horjeedo imaashiyaha ciidamada yuhuudda ee magaalada daraca ee dhacda koonfur galbeed dalkaasi muuqaal kooban oo lagu baayiyey baraha bulshada ayaana muujinaya dhaawaca gaaray wiilkan dhallinyarada ah waxaana la arkaya isagoo mara looga xidhaya halkii xabaddu uga dhacday dadka dibadbaxyada dhigaya ayaana waxay dalbanayeen in ciidamada saynada ay si deg deg ah uga baxaan mandiqadaasi iyo halka ay kaga sugan yihiin dhulka suuriya ciidamada ruushka ayaa la wareegay gacan ku haynta tuulooyin muhiim ah u dhaca bariga yukrain dowladda yukrain ayaa waxay shaaca ka qaadeen ciidamadaes kaga soo baxeen laba tuulo ku yaala bariga waddanka ka gadal markii ay ka warheen inay kusoo wajahan yihiin militariga ruushka arrintan ayaan imaanaysa ka gadaal markii ay weeraraad u xoogan ka dhaceen magaalada kiyef ee caasimada yukrain weerarkaasi oo loo adeegsaday gantaalla ayaana waxaa ku dhintay hal ruux siday xukuumaddu shaaca ka qaaday xukuumadda moscow ayaana dhankeeda waxay ku dhawaaqday inay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin ku yaala bariga yukrain kadib markay iskaga carareen ciidamada yukrainiyiinta ugu dambayntii weerara kala duwan ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaana ku yaala daanta galbeed iyagoona sidoo kale xabsiga u dhaadhiciya dhallinyaro badan oo falastiiniyiin ah wararkii naga soo gaaraya daanta galbeed ee gumeysiga yuhuudda ku hojirta ayaa waxay ku waramayeen ciidamada yuhuudda ee weerar saasina ka geysteen deegaana badan oo ku yaala daanta galbeed hay-adda bishacas ee falastiiniyiinta ayaa waxay sheegtay in wiil dhallinyaro falastiiniya uu shahiday dhaawac ka soo gaaray weerar rasaaseenna oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waqooyi bari magaalada jiniin wasaaradda caafimaadka ee maamulka falastiiniyiinta waxay sidoo kale sheegtay in ciidamada yuhuudda ee dirin canug yar oo lagu magacaabo maxamed yaasir cali daadiisana lagu sheegay toddoba sano ciidamada yuhuudda waxay sidoo kale xoog ku galeen deegaana iyo tuulooyin badan u hoos yimaada magaalooyin ay ka mid yihiin raamallah dulkaram khaliiliya iyo magaalooyin kale waxayna sidoo kale xabsiga u dhaadhiciyeen dad badan oo iyo carruur ka mid yihiin wararka ayaana waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda iyo xabsiga u dhaadhiciyeen sideed ruux oo falastiiniyiin ah tan iyo gelinkii dambe ee maalintii shalay oo jimco ahayd waxaa lagu waramayaa in ciidamada yuhuudda ay xidheen shan iyo labaatan ruux oo falastiiniyiin ah wararka caalamka dhegaystayaal caawa waanaga intaa